بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحن كل حجنا كتابكي أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkaani waa casharka boqol lixdan iyo saddex waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha boqol labaatan iyo sagaal qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi maa daliilu liimaani biljannati wannaar ay min alkitaab wasunna ayuu israacinaya axaadiidta iyo aayaduhu israacinaya waxaynu weli ku dhex jirnay ikhwaani aruknu alkhaamis oo min arkaan aliimaan aliimaanu bilyowmi alaakhir wamaa yadkhulu fiihi waxyaalihii marka wuxuu inoo sardinayey ku dhex jiray siraadkii iyo qisaastii iyo xawdkii iyo baynu ka soo baxnay waxyaalaha maalinta aakhira dhacaya waxa uu yidhi marka halkan waxaa ka mid ahaa waxyaaluhu inoo tiriyey aliimaanu biljanna wannaar jannada in la rumeeyo naarta la rumeeyo inay jiraan oo waxa weeye aakhiro ciddii iimaan iyo camal saalixa la timid oo wanaagsanaatayna janno la geynayo wixii kufri iyo macaasina naar la geynayo inay waxa weeye inoo soo sheegay oo adiladu ay tusaysaa marka maa daliilu daalika maxaa u daliila min alkitaabi wasunna jawaabta waxa uu yidhi qaala allahu tacaala allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi fattaquu nnaara alatii waquuduha annaasu walxijaara uciddat lilkaafiriin wabashir aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati ana lahum jannaatin tajri min taxtiha wa fi suurati albaqara awaa'ilkeeda allah subxaanah wa tacaala markii uu gaaladii dacwada loo bandhigay oo laga soo bilaabo yaa ayuha nnaas icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaa aakhir markii kabacdi la yidhi haddaa ka shakisantihiin diintan iyo nebi maxamed faatuu bisuura bimilihi bimithli qur'aan qur-aankao kale la imaada haddiidan samaynayn baa layidhi sidaas fain lam tafcaluu walan tafcaluu maba samayn doontaane oo qur-aankoo kale lama imaan kartaane fattaqu naara naar ka dhowrsada maxaa marka naar lagaga dhowrsadaa aliimaan walcamal asaalix hadda rumeeya nebi maxamed qur-aanka rumeeya ilaahay rumeeya raaca nebi maxamed markaasaad naar ka dhowrsanaysaan attaqwa waa min alwiqaaya iska ilaalin waay waatuu nebigu laha ittaqu naara walow bishiqi tamra marka alwiqaaya samaysta oo wixii naarida ka celin lahaa hadda la imaada oo ugu horeeyo aliimaan ka bacdina alcamal asaalix iimaankiina waa aliimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowm alaakhir wa bilqadari khayri washari kulu dalik iimaankii o dhan la imaada oo ilaahay rumeeya keligii waxdaaniyadiisa oo shirkiga ka taga waxaasoo dhan baa soo gelaya marka fattaqu naara naar iska ka dhowrsadaa lii allatii waquuduha annaasu walxijaara waquudku waa waxa lagu hurinayo oo lagu shidayo wey meesha xaabada dabka haddii adduunka lagu shido xagga naarta waxaa lagu shidayaa annaasu walxijaara dad iyo dhagxan baa lagu shidaya jinkiina waa ku jiraa macnaha ciddii gaalowday oo waxa weeye ilaahay dariiqiisii ka leexatay min aljinni waalins atuu allah ku dhaartay waxa weeye laamlaana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin ay macnaha in allah intii gaalowda oo dariiqaya ka leexata jinni iyo insiba naar baan ka buuxinaya marka fattaqu naara baa la yidhi allatii waquuduha annaasu walxijaara mawdicu shaahidku waxa weeye halkan aayadda loo keenay uciddat lilkaafiriin gaaladii loo diyaariyey uciddat waa waxa la diyaariyey weeye waa wax diyaarsan hadda oo jira oo waxa weeye allah uu diyaariyeyba marka naarta noocaas oo gaalada loo diyaariyey hadda ka dhowrsada baa laleeyahy markii sidaa loo yidhi marka gaaladii ayaa allah aayadda ka dambaysana jannadii kaga hadlay oo waxa uu yidhi wabashir aladiina aamanuu nebi maxamed oo u bishaaree aladiina aamanuu wa camilu saalixaat waa labadii jannada lagu gelayey aliimaan walcamal asaalix kuwa la yimid u bishaaree maxay leeyihiin ana lahum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar waxay leeyihiin jannaad ay dareerayso hoosteeda waxa weeye taxta qusuurihaa wa ashjaarihaa bay yidhahan culummadu macnaha guryaha ay degan yihiin iyo meeshay ku raaxaysanayaan hoostooda waxaa dareeraya webiyo anhaar waa webiyadii afarta ahaa oo waxa weeye fii suurati moxamed lagu sheegay oo midkii caanaha ahaa midkii malabka ahaa midkii khamriga ahaa kii biyaha halkaa wanaaggaas wey marka jannadaas ay dareerayso min taxti alanhaar ugu bishaaree bal ilaa aakhir aaya kulamaa rusiquu minha min thamarati risqan qaaluu hada aladii rusiqnaa min qablu wautuu bihi mutashaabiha walahum fiiha aswaaju mudahara wahum fiiha khaaliduun baa lagu khatimo risiq baa ilaahay siinayaa halkaasaa lagu irsaaqayaa mar walba markii wax loo keenaba mirihii jannada ayay waxay moodayaan kii hadda loo keenay oo kani kii hor uu shabahaaye waa u egyahay wautuu bihi mutashaabiha walahum fiiha aswaaju mudahara waxay leeyihiin dumar dahiran oo wanaagsan oo xumaan oo dhan laga dahiray oon dhibaatoba lahaynba oo daahira bay leeyihin wahum fiiha khaaliduun waxay ku waarayaan jannadaasay ku waarayaan idan taas marka waxay caddaynaysaa jannadii iyo naartiiba inay jiraan labadoodabana lagu waarayo wa khayruhaa min alaayaati kathiir weeye waa aad bay u badan yihiin aayado badan baa ku soo arooray oo meel walba waxaad arkaysaa jannadii marka laga hadlayo uciddat lilmuttaqiin naartii uciddat lilkaafiriin markaa waa xaqiiqo jirta wa laba xadiid buu shiikhu tilmaamay oo waxa weeye tilmaamaya jannadii iyo naartiiba tilmaamaya xadiidka hore waa xadiidka dhexduu ka soo qabtay oo inta mawdici shaahidka uu soo qaatay waa xadiidkii uu bukhaari wariyey oo waxa weeye bukhaari muslim waa wariyeen waa min xadiidi cabdillaahi bni cabbaas waana xadiid dawiila salaatuleylka markuu nebigu u kaco calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi cabdullahi bn cabbaas kaana idaa qaama kaana rasuulu llahi sal slam idaa qaama min alleyl markuu salaatuleylka u kaco qaala wuxuu odhan jiray ducadaa dheer buu akhrin jiray duco aad u dheer weeye kitaabu tahajud buu ku keenaa imaamu albukhaari salaatuleylka iyo ku keenaa waxaa ka mid ahaa wafiihi waxaa ku jiray marka inta hadda jannada iyo naarta iyo khusaysa ayuu soo qaatay wa fiihi waxaa ku jiray xadiidka walaka alxamdu allahayow waxaad leedahay mahad waxa weeye mahad oo dhan baad leedahay oo adiga ayaa mahad oo dhan iskale adaa wax walba abuuray mahad oo dhan adaa xaq u leh in lagu caabudo adaa xaq u leh in lagugu shukriyo lagu mahado adaa xaq u leh kabacdi markaa nebigu wuxuu yidhi wa wacduka xaq anta alxaqu adigu xaqa baa tahay ay in lagu caabudo ood allahayagii tahay baad xaq ku tahay ood xaq u yeelatay oo waxa weeye qofka ku caabudaa oo ilaahnimo kuu qira macbuudna xaq buu ku hadla wa wacduka alxaq yaboohaagu waa xaq ballanta aad qaaday in aakhiro la imaanayo oo laysa soo noolaynayo oo wax walbaad ballan qaaday wanaagga yaalla aakhiro aljanna wannaar ay ka mid yihiin waxa weeye ciqaabta taalloo naartu ka mid tahay waxaasoo dhan waa xaq weeye waa ballan iyo yabooh allah uu ballan qaaday waana xaq waxau yidhi wa liqaa'uka xaq la kulankaaga waa xaq in aakhiro la imaanayo lagula kulmayana waa xaq weeye wa qowluka xaq qowlkaaga aad tirina waa xaq weeye oo aad tiri dadka waan soo celinayaa aakhiraan keenayaa waan kala xisaabinayaa waa xaq weeye qur-aanka aad ku hadashay waa xaq weeye kabacdi intaa markii ilaahay uu sugay ayuu waxauu yidhi waljannatu xaq wannaaru xaq wakaa macal shaahidku waljannatu jannadii aad noo yaboohday waa xaq weeye oo adigu aad abuurtay inay jirto oo abuuran tahay oo ilaahay khalqay ayaad rumaynaysaa wannaaru naartana sidoo kale ayaa loo rumaynaya marka jannaduna waa daaru naciim oo waa daartii naciimka oo allah uu yidhi wallaahu yadcuu ilaa daari salaam waa daaru salaam waa meeshii nabadgelyada waa ahlu jannihiibaa loogu talagalay addoommadeeda addoommadeyduu yidhi allah subxaana wa tacaala acdadtu licibaadii waxaan u diyaariyey oo jannadii ugu diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaan ili maqal ili arag dhegi maqal qalbi ku soo dhicin idan marka jannadaasi waa xaq buu yidhi nabiga calayhi salatu salaam waljannatu xaqun wannaaru xaqun naartana waa uciddat lilkaafiriinoo gaaladii baa loo diyaariyay oo waa xaq weeye kabacdi waxuu yidhi wannabiyuuna xaq wa muxammadun xaq nebiyadii iyo rususha ilaahay soo diray waa xaq weeye xaq bay la yimaadeen ilaahay baa soo diray run bay sheegeen xaq bay la yimaadeen ciddii raacdayna waa liibaantay ciddii ku gaalowdayna waa khasaadha wa muxammadun xaq nebi maxamedna waa xaq weeye ilaahay baa soo diray nebiyadu ka mid yahaye waxaa si gaara loogu sheegay maadaama ay gaaladii diidanaayeen iyo sharaftiisa iyo cadamadiisa oo kor loo qaaday wa maxamedun xaq intaasoo dhan qofka rumeeya wasaacatu xaqun inuu qiyaamihii dhacayo baa xaq ah iyadana oo qiyaamihii inuu dhacayo aad yabooday oo aad tiri way imaanaysaa oo waxa weeye laa taatiikum ilaa bakta waa xaq weeye iyaduna alxadiid ay tamaam alxadiid xadiidku xadiid dheer wey waana imaam albukhaari ayaa warinaya fi kitaabi tahajud qofkii raba halkaasuu ka eegi karaa oo markuu salaatuleilka nebigu uu tukanayo waa xadiid dheer waay xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas wuxuu kutusayaa marka jannadii iyo naartii inay xaq yihiin uu nebiguna sidaa u qiray waana sheegay nebigu axaadiid kale inuu jannadii iyo naartii labadaba arkay hameenkii leylatlisraa walmciraaj oo jannadii galay oo naartii la tusay oo dadka la cadaabaya la tusay waa xaq marka xadiidka ku xiga isagana bukhaari iyo muslim baa wariye waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xadiidka labaadoo uu deliishaday shiikhu man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah qofka qira oo ka markhaanti kaca qalbigiisa iyo carabkiisaba qalbigana ka rumeeya carabkana kaga dhawaaqa an laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah alla mooye alla kale xaq lagu caabuda ma jiro laa shari waxdahu keligi waxdaaniyadiisa qira laa shariika lahu cid wax la wadaagtana ayna jirin oo allah subxaana wa tacaala cid wax la wadaagta ma jirto oo mushrikiintu waxay sheegayaan waa khalad ilaahay waa keligi waa alaxad asamad waxa weeye keligiisaa khalqigan abuurtay oo khaaliqa isaga ayaana iska leh cid la wadaagtana ma jirto cibaadadana keligiisaa xaqu leh laa shariika lah waxa uu yidhi marka qofka intaa qira wa anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh nebi maxamedna inuu yahay qira ay wa shahida qira anna muxameda nebi maxamed cabduhu addoonka ilaahay inuu yahay oo ilaahay abuurtay ee uunan meleg ahayn wax kale ahayn addoon ilaahay abuurtay weeye wa rasuuluhu rasuulkii ilaahay soo dirayna uu yahay culummadu marka waxay yidhaahdeen labadaa jumla waxaa la isku raaciyaa laba faa'iido oo cadiimaa ku jira waxa weeye cabduhu waxaa la ictiqaadayaa annahu cabdun laa yucbad waa addoonoo la caabudi mayo sida ay u caabudeen nasaara ciise loo caabudi mayo waayo addoon cibaado xaquma leh wa rasuulu waa rasuuloo laa yukadab la beenin mayo marka waana rasuuloo la beenin maye waa la raacayaa taas ayaa ku jirta oo laga qaadanaya kabacdi buu nebigu wuxuu yidhi qofkii labadaa qira waa kelimatu tawxiid haddana qira waa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluh nabiyullaahi ciisaana uu yahay ee wa shahida ka markhaanti kaca anna ciisa nabiyullaahi ciisa waa ciisa bna maryam inuu yahay cabdullaahi addoonkii ilaahay wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay idana waa sidii oo kale cabdullaahi waa addoonkii ilaahayo ma aha ilaah ma aha sida ay nasaara tiri nasaara lagu radiyayaa waayo nasaara waxay yidhaahdeen waa waa ibnullah waa thaalithu thalaat waa kadib cabdullaahi weye addoonkii ilaahay weye wa rasuuluhu waa rasuul ilaahay soo diroo xaqoo yahuud baa lagu radiyayaayo waxay yidhaahdeen rasuul maahee waa beenlo waladu zina weeye ayay yidhaahdeen oo waxa weeye waa wax aad iyo aad u xun bay ku hadleen Mm. labadaba halkaasaa lagu caddeeyey marka marka waa cabdullaahi wa rasuuluhu addoonka ilaahay weeye haddana qira wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu waa kelimaddii ilaahay maryama riximkeeda ku riday oo kun uu yidhi fa kaana waa ahaaday ciisa marka hore baan u soo ishaarnay nebiyullaahi ciisa aabba ma leh khalqiguna la mid yahay allahna waxau yidhi inna mathala ciisa cindallaahi ka mathali aadam nabiyullaahi aadam oo kale wey khalaqahu min turaabin uma qaala kun fayakun hay marka nabiyullaahi ciisana haddii la yidhaahdo nabiyullaahi ciisa aabba ma leh ee aadam baaba ka sii weynoo mucjisadiisu ka weyntaa aabbihii hooyo midna ma leh ile nabiyullaahi ciisa hooyuuba leeyahaye khalqigana waynu sheegnoo aadamna aabi hooyo ma leh xawa hooyo ma leh ciisa aabba ma leh inta kalena hooyo aabbe leeyihin afartaasaa loo qaybsamay Mm. wa ruuxu minhu ruux ilaahay xaggii ka timid oo ay macnaha allah baa abuuray wa waa ruux ilaahay abuurtay wey sida maaragtay innagaba laynoo abuuray oo nafteenna ruuxdeenna ilaahay xaggii bay ka timid waa ilaahay baa abuuray wa saas wey macnaha wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu bay la mid tahay ee ma aha macnaheedu inay tahay ee, waa ruux ilaahay ka mid a maya sida ay nasaara ku khaldameen taas waa khalad weeye macad shaahidku waa kan marka xadiidka waxau yidhi waljannatu xaq wannaaru xaq jannada qira inay xaq tahay naartana qira inay xaq tahay adkhalahu allaahu ljanna allah jannada uu buu geliyaa qofkaasaa qiray calaa maa kaana min alcamal wixii camal uu la yimid ayuu jannada ku tegayaa haba u yaraadee marka laba tafsiir bay culummadu saara xidhaan qaar macnaha tafsiir waxaa la yidhaahdaa waa kaa hadda aynu marnayo jannadii ayaa la gelinayaa horta qofka leanna ahlu tawxiid buu noqday camalkiisii uu la yimid ha u yaraado ha u badnaado derajadii uu gaarsiiyuu jannada ka gaaraya laakiin jannadii waa gelaya qaarna culummadu waxay yidhahdeen ay macnaha mar walba jannadii waa tegayaa haddii xataa uu l- ee, kuwii la cadaabay oo jannada oo laga soo saaray naarta hadduu xataa ka mid noqdo aakhirka jannadii buu gelayaa masiiruhu ila aljanna akhrajaahu bukhaari muslim aa wariyey wa fii riwaayatin ay bukhaari iyo muslim wariyeen waxay ahayd buu yidhi shiikhu waxa weeye ee, waxa uu ka gelayaa qofkaasi ee, fi abwaabi aljanna abwaabta jannada athamaaniya oo sideeda fi abwaabiha athamaaniya ayuu ka gelayaa la odhanayaa ayuhaa shaa middaa doonti ka gal marka mid alla miduu doono sideedda albaab tii doono ilaahay ka gelinaya oo waxa weeye jannada inuu gelayo ayaa sugan weeye idan markaa jannadaasaa la rumaynayaa axaadiitaasaa caddaynaysa axaadiis badan oo kalaa ku soo aroortay iyo aayadaha qur-aankaaba jannadii iyo naartii in la rumeeyaa waxay soo waxay ku dhex jirtaa al-iimaanu bilyowmi alaakhir ruknigaas ayay ka mid tahay kabacdina marka wuu inoo sii wadaa tacriifteeda iyo iyo inay baaqi noqonaysa iyo buu keenayaa waa sii wadaynaa insha allah tabaaraka watacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin